بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة لغة وأنما وزيادة iyo in shaygu uu zaa-ido barakoobo wuxuu yidhi tajibu الzakaة fii khamsati أshyaa zakadu waxay ku waajibaysaa shan shay wa hiya shantu waxa weeye almawaashi almawaashi waa alibil wاlbaqr wاlghanam wاlأtmaanu iyo lacagaha wالzuruucu iyo beeraha wاthimaaru iyo midhaha wa curuudu tijaarati iyo curuudu tijaara shantaas ayay sakadu ku waajibaysaa almawaashi waa xoolaha saddexdooda nooc waalatmaanu waa jamcu thaman waa lacagaha waazuruucu waa waxyaabaha dhulka lagu beero waathimaaru iyo midhaha midhaha waa sida timirta iyo wixii lamida iyo cinabka iyo waxyaabahaasa waxa la yihahda athimaar wa curuudu tijaara iyo curuudu tijaara curuudu tijaara macnaheedu waxa waa wixii loo soo bandhigo tijaare iyo ganacsi ayagana zakaa lagu leeya hor laga rabaa masaladani layskuma waafaqsana laakiin insha allah waa u tegi doonaa fa ama almawaashi amaa xoolaha fatajibu zakaatu zakadu waxay ku waajibaysaa fi alaaثati ajnaasin minha saddex jinsi oo xoolaha ka mida wa hiya alibilu wاlbaqaru wاlghanam saddexdaasaa zakadu ku waajibaysaa wa sharaa'idu wujuubihaa shuruudaha wujuubka sakadu ay kula waajibaysa saddexdaasi sittatu ashyaa waa lix shay lix shardi ayaa loo dejinayaa markii xoolaha saka laga bixinayo alslaamu wاlxuriyatu wاlmilku taam wاlnisaabu wاlxawlu wاsawm waa lix alislaamu qofka sakada bixinaya inuu yahay qof muslima wاlxuriyatu iyo inuu yahay qof xora uusan addoon ahayn wاlmilku taam iyo lahaansho dhammaystiran qofkan hantida uu sakada ka bixinayo inuu asiga leeyahay wاlnisaabu iyo hantidu inay nisaab gaarto nisaabka waxay culimmadu ku tacriifiyeen alqadaru اlmuctabar liwujuubi الzaka nisaabku waa qadarka la ictibaariyo waajibidda sakada waxyaabaha kala duwan oo sakada laga bixiyo isku nisaab ma ahan wax walba ahay nisaab gaaray leeyihiin arigu nisaab buu leeyahay geelu nisaab buu leeyahay lo-du nisaabay leedahay lacaguhu nisaab bay leeyihiin nisaabkuna waa qadar la ictibaarinayo oo haddii la gaaro ama hantidu ay gaarto sakadu ay waajibayso taasaa waxaa la yihahda annisaab bimacnaa sharciga intuu u qadaray ee sakadu ku waajibiyey waa inay hantidu gaarto xooluhu marka waa inay nisaabkoodii gaaraan sakadu ku waajibaysa walxawlu iyo inuu sanadku soo wareego xawalaanu lxawl waa inuu sanadku soo wareego bimacnaa markay hantidu nisaab gaarto waa inay sanadku soo wareego hadduusan sanadku soo wareegin sanadkaasi hadduusan soo wareegin hantidaasi saka laguma lahan wakhtiga hantidaasu ay gaartay qadarkii laga sakayn lahaa waqtiga ay gaartay waa inuu sanad ka soo wareegdo markaasaa sakada lagu leeya o laga bixinayaa wasawmu iyo in la raaco xoolo ay yihiin kuwa la raacayo wasawm waxaa ku baxaya xoolaha guryaha lagu hayo ee raashinka la siinayo kuwaasi ayaga saka laguma lahan sakada markii xoolaha laga bixinayo waa inay yihiin xoolahaasi kuwa la daajiyo asawm marka waa alracyu waa raacid in xoolahaasi ay yihiin kuwa la raaco la soofiyo oo lasoo daajiyo shuruuddaasi lixdaa markii la helo hantida xoolahaasi waxaa ku waajibaya zako shuruudahan lix ka mid lixdaa mid ka mida haddii la waayo zako laguma lahan qofka hadduusan muslim ahayn hadduusan muslim ahayn zako miyaa laga aqbalaya hadduu bixiyo xataa laga aqbali maayo wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu biاllaah wa birasuulihi alla ya rasuul inay ku gaaloobeen ayaa diiday in sadaqaadkooda la aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala gaal wax sadaqaa ka aqbali maayo xataa yuslima islaamnimadu marka waa shardi shardiga labaad waa inuu xor yahay oo qofka addoonka ah hanti maba lahan addoonka asaa la leeyahay asigaa maal iyo hantiya qofka hantida iska leh ee wax sakada ka bixinaya waa inuu yahay qof xora oo mulkiyada leh arrinta shardiga saddexaad waa almilku taam qofkaani waxa uu sakada ka bixinayo waa inuu asiga leeyahay lahaansho dhammaystiran oo wuxuusan lahayn waa inuusan zake ka bixinayn ila zakada hantidiisay ku waajibaysaa hanti qof kale leeyahay haddaan loo wakiilan inuu zake ka bixiyo inuu yidhaha zakan ka bixinaya xaq uma laha lahaansho dhammaystiran waa inuu hantida leeyahay annisaab hantidu haddaysan gaarin nisaabkii loogu talagalay zake laguma lahan geela maalan nisaab uu leeyahay nisaabkiisa waa inuu shan neef gaaro hadduu ka yar yahay zake miyaa lagu leeyahay zake laguma lahan arigu nisaab uu leeyahay nisaabkiisa waa maxay waa inuu gaaro afartan neef hadduu ka yar yahay zake miyaa lagu leeyahay zake laguma lahan lacagtu nisaabay leedahay wax walba nisaabkoodu markay gaaraana zake waajibaysa bimujarad ay nisaabka gaaraan miya zakadu waajib noqonaysaa maya nisaabka inuu gaaro maxaa la socda inuu sanadku soo wareega la socdo xawalaanu lxawl lidaalika qofka haddii hantidiisu hadda nisaab gaarto bil kadibna haddana nisaabkii ay hoos uga dhacdo zake laguma lahan maxaa yeele nisaabkii hoose uga degtay ayadoo nisaabka gaarsiisan tahay hantidu waa in sanad soo wareego uu sanad ku yimaado shardiga u dambeeya waa asawm sawmka ama xoolaha in la soofinaayo oo la raacayo waa in sanadka dhammaantii ay tahay ama aqlabkiisa waxaa dhici karta mararka qaar inaan la soofin waa dhici kartaa laakiin aqlabkaa la fiirinaya aqlabka xoolahani hadday yihiin kuwa guryaha lagu hayo oo lagu barbaariyo oo raashin lagu siiyo soomkii ma ku jiraa meeshaan asoom ma jiro haddii aqlabku ay tahay in la soofinayo laakiin axyaanan laga yaabo in xaafadaha lagu hayo soomkii ma loo ictibaarinaya aqlabkaa la ictibaarinaya mar walba inta badanaa la ictibaarinaya badnaashuhu hadduu yahay in la soofiyo hantidaas sake waa lagu leeyahay inta badan haddaan la soofinayna soomkii shardiga ahaa meesha waa ka maqan yahay shaygaani markii la leeyahay shuruuddaasuu leeyahay haddii shardi la waayo maxaa la weynayaa mashruudkiina waa in la waayo shardiga weydiisa maxaa ka laasimayo wixii loo shardiyay in la waayo yalzamu min cadamihi alcadam in la waayo shardiga waxaa ka laasimayo wixii loo shardiyay in la waayo shuruudahan lixdaa wax ka mid a haddii la waayo xoolahaasi zaka laguma lahan wa sharaa'idu wujuubi zakaati fiiha wuxuu yihi ama alamaanu amaa lacagaha alahmaan waa jamcu haman fa shay-aani waa laba nooc buu yidhi lacagaha aldahabu waalfidatu asalka lacagaha labada nooca laga samayn jiray dahab iyo fida waxaana loo yaqiina dirham iyo diinaar diinaarku waa dahab dirhamkuna waa fida lacagahan dambe ee awraaqda ah ee warqadaha ah ee zamanadan dambe la isticmaalo ama bir ha noqdaan ama warqad ha noqdaane waxay joogaan maqaama adahabi waalfida booskii lacagihii hore ayay hadda taagan yihiin zamankaasi waxaa lacag ahaa ama lacagaha laga samayn jiray dahab iyo fida hadda laakiin lagama sameeyo ma badna in laga sameeyo wa sharaa'idu wujuubi zakaati fiiha shuruudaha ay lacaguhu zakada kula waajibayaan khamsatu ashyaa waa shan shay wey alislaamu waalxuriyatu waalmilki taam waalnisaabu waalxawl maxaa ka maqan shuruudihii xoolaha hal shardiga ka maqan asawm hadda asawm looma isticmaalo lacag lacag lama soofiyo ee waa xoolaha taasi soomka xoolahay gaar ku tahay waa ilaa shuruudda kale waa wadaagaan shanta shardi oo kale waa wadaagaan